halkani waa golaha golaha codka shacabka soomaaliyeed oo weliba caawa hambaliyo u diraya rag badan oo soomaaliyeed oo jagooyin fara badan ka qabtay north america waa markii ugu horreysay oo xildhibaan amase qof baarlamaana oo soomaaliyeed uu wasiir ka noqdo dalalka north america waxay farxad u tahay ummadda soomaaliya meel kastay joogaanba waa m b axmed xuseen dirir axmed xuseen dirir waa wasiirka socdaalka qaxootiga iyo jinsiyadaha ayuu noqday ee dalka canada sidoo kaleeto waxaa awaay la guddoonsiiyey iyo weliba dalalaad aada u fara badan cabdulqaadir sheekh aadan sheekh cabdulaahi waayahay golaha nineteen sixty ayaa hambalyo guud halkan golaha uga diraya iyagoo ku faraxsan horumarka mujtamaca soomaaliyeed ee dalka dalalka north america dhowaan soo galay horumarka ay sida ugu dhaqsaha badan u gaareen hadda marka hore aan u yeedho bedel
bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam abad dowlad waad mahadsan tahay aad baan waxaan u salaamayaa dadka qolka ku jira rag iyo dumarba waxaan kaloo halkan salaan uga dirayaa wasiirka socdaalka iyo immigrationka iyo qoxoontiga ah axmed xuseen dirir axmed xuseen dirir kolley taariikhdiisa gubay baa laga yaabaa dhalinyaraa waa nin marka hore africa wax kusoo bartay jaamacad ka bil toronto york york university wuxuu ku qaatay siyaasadda la shaqeeyey premierkii hadda gabadhan hadda noo ah ontario oo ah gobolka ugu weyn canada ninkii ka horreeyey ayuu la shaqeeyey kabacdiina calton university wuxuu kasoo qaatay looyarnimo wuxuu leeyahay wuxuu ka shaqeeyaa oo uu isagu uu ka yahay madax ka yahay urur soomaalida oo congress la yidhaahdo ninkaasi wuxuu kamid yahay shaksiyaadka joornaalada waaweyn lagu soo qaatay waktiyadii hore haddana laba sano ka hor wuxuu noqday markay dowladdan hadda liberaalku soo baxday ninka afrikaanka keliya ee noqday member baarlamaanka federaalka dhagoodna waa ogyahay aniguna hadda waan ogan ayaamahan waxaa socotay inuu noqonayo wasiir maana filayna meesha meel ka sii weyn hadda ayadoo tirada sii weynta ayaan filayay laakiin falilaahi alxamdu wanicma wuxuu noqday ninka koowaad ee afrikaana ee muslina ee soomaaliya ee hertoronta ah oo noqda wasiirka socdaalka western wallka noqda dowladda canada awalan waxaan faringa ambalyo u dirayaa prime minister canada jesse tudo oo ilaahay baa iskale mahadle suma isagu arrintaas maaragtay siiyey kaniskaas wasiirkaas iyo walaalkay axmed xuseen oo isaguna ah nin dadaalay oon rajaynayaa ay umadka ubadka soomaaliya inuu u noqdo moolo u noqdo maxamed axmed dir waxa weeye waxaan u malaynayaa in la dareemi doono isbedel siday soo gaadhayna waa la dareemi doono waa idinku bishaaranaya aad iyo aad bu mahadsan yahay waa xaaji dirir bal haddaan wax kale u dhigo waxaa jira dhalinya dhalinya badan oo soomaaliyada oo jaamacada ka baxday jaamacadaha north america ugu caansan jaamac kamida jaamacad kamida ayaa waxay siisay awaan aada u qiimo badan in dhalinyaraa oo soomaali ah oo weliba in badan usoo shaqeeyey muxuu ahaayey dalalkan north america mid kamida sida canada oo kale oo muxuu ahaayey mujtamaca soomaaliyeed magac iyo karaamo iyo sharaf usoo jeeday bal haddaan u yeero gobey gobeyey maxaad ka warhaysaa marka loo eego cabdulqaadir sheekh aadan sheekh cabdillaahi maxaa loo sheegi kartaa sida oo saan habla caawa dirino
waayahay bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan mudnaan usoo jeedinayaa iyo xasuusta adeer caare fikirkan kasoo maaxday oo nin wadani ah oo maaragtay la qiirooday inuu dadkaneeto soomaaliyeed maaragtay tahniyadaneeto uu u diro lana farxo cabdiqasaar cabdiqasaar sheekh aadan sheekh cabdullaahi iyo axmed xuseen dirba waa laba qofood oo soomaali ah soomaali canadian ah gadaal ugu noqon maayo axmed axmed waa m p north york kasoo galay north york university markiis yer kasoo baxay carlington ka qaatay m p ah islamarkaana cabinetka hadda liberal party justin trudeau u magacaabay minister immigration and citizenship taasna waxa weeye good achievement waxaan leeyahay meeshaas kasii wada cabdiqafaar cabdiqafaar waa dhalinyaradii halkaanito iyagoo maaragtay dhalinyaro a yimid portfolio aada u weyn buu wataa maanta aad baan ugu farxay markaan golaha la qaybsaday aqoon waa u leeyahay waa nin mujtamaca soomaaliyeed aada ugu xiran labiyo toban sano mentor uga noqday ardada collegeka algonson college oo tabarac ugu shaqeeyey si uu u guide gareeyo oo consultant ugu noqdo labiyo toban sano ayay ayuu meeshaasisoo volunteer ka ahaa isla markaana dowladda canada ayuu u shaqeynayay waa micro economist wuxuuna ka baxay jaamacaddaas carlington toddobaatan iyo shan guuradii jaamacaddaas ayaa waxaa loo gartay toddobaatan iyo shantaas sano ardadii high market ka baxday in lagu guddoonsiiyo high achievement taas naftigeeda waxay privilege u tahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gaar ahaan magaaladan caasimada ah uu degan yahay isagii faamiligiisi walaalihiis iyo ummadda annaga aan ka mid nahay caawa aan la qaybsanayna cabdikafaar waxaan leeyahay guul baan ku rajaynaya islamarkaasna aan central bank of somalia kasoo shaqeeyey two thousand thirteenkii islamarkaasna wuxuu kasoo shaqeeyey peterson canada publisher textbook qolooyinka soo saara asagoo ka shaqeynayana islamarkaasna waxaa loo dallacsiiyey chief editor tafatiraha guud oo buugtaas kasoo baxa marka saad saad meesha ka arkaysaan portfoliyihiisa wuxuu achievement badan buu gaaray islamarkaasna waxaa dalab uu ka helay shaqo world bank marka waxaan leeyahay maasha allah tabaaraka allah baan leeyahay waana la qaybsanaynaa waayahay weli waxaan ku guda jiraa hambalyadii iyo bogaadintii iyo farxadda ay la qaybsanayeen wasiirka soomaaliyeed ee laga doortay dalkaasi canada oo ah muxuu ahaaye wasiir axmed xuseen dirir oo noqday wasiirka immigrationka qaxootiga iyo jigsiyadaha weliga aqoon-yahanka soomaaliyeed ee muxuu ahaaye awaalka aad u qiimaha badan laga guddoonsiiyey jaamacaddii uu kasoo baxay waa dr cabdilqaadir sheekh aadan sheekh cabdullaahi waxaa qaadi doona hambalyatani bogaadintan wafdilada golahu iska leeyahay sida golaha dhaadkan arrimaha dhaadkan iyo weliba wafdilada kale wada xilka leeyihiin sida muxuu aha buntlanders iyo weliba saadaaliyo waaye amyaro dukaar oo kamid ah maamulka golaha
cabdiqafaar cabdiqafaar
waa cabdiqafaar sheekh aadan sheekh cabdullaahi waaya amyaro dukaan oo kamid ah maamulka golaha maxaad leedahay adigu aad ugu ambalyan lahayd qolaasi aqoon-yahanada ee soomaaliyeed bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah uma salaatu wasalaamu cala ashraf almursaliin dhammaantiin waan idin salaamayaa golaha nineteen sixty fursadan ay noo siiyaan inaan walaalaheen oo heer sare ka gaaray waxbarashadoodii iyo shaqadoodii ama jagooyin sare qaar lagu magacaabay inaynu maanta farxadooda la qaybsanno golaha nineteen sixty ayaa fursad noo siiyey aad baa ugu mahadcelinaynaa maamulka iyo dadweynaha dhegeysanayada marka koowaad horta waan u hambalyeynayaa boqol kiiba boqol axmed xuseen diris oo noqday ministerka socdaalka iyo jinsiyadaha ka noqday waddanka canada sidoo kale cabdiqafaar sheekh aadan sheekh cabdullaahi oo isna ugu magacaabay inuu yahay dee hadda gurida aada uga sheekeysay wuxuu soo qabtay oo dhan kama sheekeynayno isagu dee heer sare la guddoonsiinayo ama awaad waxa la yidhahdo labadoodaba heerka ay gaareen waxay guul u tahay naftooda marka laga soo tago soomaaliya oo dhan baa ku farxayso annaguna farxadda waa la qaybsanaynaa waxa aan leeyahay hambalyo halkaa kasii wada waxaan kaloo rabaa inaan dadweynaha soomaaliyeed oo north america iyo yurubba jooga aan iraaxdo hal eray oo ah soomaalidu waxyaabo badan iyo sumcad xumo badan baa wadanka baa adduunka loo mariyey laakiin sidaa anagu ma nihin dad wanaagsan baynu nahay heer kasta oo dowlad walba aynu joognana waynu gaarnaa hadaalina wada halkaa kasii wada qof walba oo heer sano gaarana hambalyada iyo farxadda inaan la garab taaganahay iyo dhiirigelinta ha ogaado oo aynu wax walba u qabto aynu garab ku siinayno mar labaad iyo mar saddexaad waan hambalyanayaa walaalaheen oo midna uu noqday wasiir midna uu dee meeshuu joogay jaamacaddii ay u garatay inay siiyaan awood waa cabdilqasaar iyo ninka la yidhaahdo axmed xuseen diriir oo m b ahaa haddana ah minister of the immigration and maxaa la yidhahdaa jinsiyadaha waa mahadsantihin waayahay dhura ayaad oo mahadsan tahay balhadaa gabdhaha golaha nineteen sixty marwa ogbaad marka ogbaad adigu maxaad oran lahayd labadaasi aqoon-yahaan ee soomaalida maanta tagooyinkii u sarreeyey iyo hadiyadii u sarreeyey lagu guddoonsiyo dalka canada
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي وامرو أقباد ممبر كعقل كلانتين في جسدي دقود وما سمتا ولا عضو فكر كوناكسن إيو عقل كوناكسن أنو كنتين ما ملك إيو أدر عارو أخ قراع قولها أضجع أنا ورطة وحن لي هنبليو أحمد درير إيو شيق كلب ولال كان أخ عبد القفار آد إي آد بان أغو فرحي مانتا أنو مرتان قولها كم مقلي فرحاد أنا سوكو بكرن أيان فرحي waxaan u hambalyeynaya anoo matalaya qolka shacabka ku jira oo aawa jaaniska u helin ay ka hadlaan oo dhowrka kun oo qof ah hambalyo iyo bogaadin iyo farxad iyo reereyn baan usoo jeedinaynaa labada mas-uul ee walaalaheena ee soomaaliyeed ee xilalkaas haya ee nina loo magacaabay ee mataqan awoorka la siinaayo waa cabdiqafaari nina uu yahay axmed dirir axmed xuseen dirir oo xildhibaan ahaa haddana laga dhigo wasiir waxaan anigu leeyahay bacda hambalyo ninka la yidhaahdo axmed xuseen diris maadaama aad tahay xil weyn lagu magacaabay soomaalida waxay ku mahmahday ama waa la maqan yahay oo lagu madax qarsoon yahay ama waa la muqda lagu mudan leeyahay waxaan leeyahay maadaama ummadda soomaaliyeed ee north america joogta ah xil u qaaday waxaan rabnaa inaa xilkaas aa qaado sida ay taa uga soo baxdid soomaalida iyadoo dayacan dalka iyo gudaha labadaba xil wanaagsanna hadda lagu dhibay oo waxqabad muuqda ayaan kaa rabnaa bacdal hambalyo soomaalidu waxay ku dhibaataysan tahay canada dhalinyaro xadiid hameen walba waa la isku dilaan meesha way ku baabi'een meeshaan sidoo kale maraykanka waa sida canada oo kale waa sida meesha adigu aad deganta oo lagaasoo doorto weliba shacabkaad degan inaad ku qabatid oo kasoo muuqatid ayaan u baahannahay waddankeenana wuxuu u baahan yahay waa dhibaataysan yahay in aad waxu qabad halkan qolkaana waa noogu timi waa ka hadashay waxaana tiri anigu meesha aan soo gaaray waxa isoo gaarsiiyey soomaalida ay ka sokow waxaan rabnaa xilkii aa qaaday haddana lagu magacaabay mid kale in ay sida ay taa uga soo baxdin waanu ku hambalyeelaynaa waanu ku faraxsanahay waanu kula shaqaynaynaa haddaan nahay ummadda soomaaliyeed ee north america degan waxaan ku hambalyeynayaa cabdiqafaarna waa u hambalyeynayaa waxaan leeyahay guul ilaahi subxaana watacaala haidinku astiro meesha laydin dhidi waa maasinta dhawadalaale waayahay aa u yeeri doono odayaasha golaha cagaaran iyo baladoodmanka hore aan u yeero ruusia oo ka tirsan maamulka sare ee golaha nineteen sixty kadib waxaan u yeeri doonaa odayaasha golaha waa cagaaran bal hadda huruse adigu maxaad oran lahay cagaarase maxaad oran lahay calaykum asalaam ku soco huruse asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegada aad baan ku salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee golaha ninkiisigiisa mambarska iyo maamulkaana waan salaamayaa waxa aan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo laba mas-uul oo soomaaliyeede soomaaliyeed oo axmed xuseen dirir oo hadda ka hore golaha kan inoogu yimi oo m b ka ahaa dalka canada maantana loo magacaabay wasiirka amgarajka jinsiyadaha dalka canada aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsan nahay ilaahay waxaan uga baryaynaa kii ummadii dooratay ee soomaaliya ajaniba lahayd canadianka ahayd ee dooratay m b ga u dooratay inuu ka dhigo mid wixii ay u doorteen uga abaal celiya oo shaqadii waxay u dorteen u qabtaa insha allahu soomaali keliya ma dooran ummad badan oo canadiana baa dooratay aad iyo aad iyo aad baana ugu hambalyayna haddaanu gaar ahaannahay ummadda soomaaliyeed ee ku nool north america ilaahayna waxaan leenahay ha kugu asturo xilkaa culus ee lagu dhiibay shaksiga labaadna rabaa inuu hambalyeeyanana waa cabdiqafaar sheekh aadan sheekh cabdulle oo awaard lagu siiyey jaamacaddi uu ka qalinjabiyey sanad guradii shan iyo toddobaatanaad shaqana ka helay worldly banka wax badanna usoo qabtay dalka soomaaliya oo kasoo shaqeeyey bankiga soomaaliya si tabarucaada shaqooyin badanna ka qabtay dalka canada isagana waxaan leenahay ilaahay meesha aada gaadhay ha kusiiyo khayrkeeda hana kugu asturo kii shaqadiisa xilkiisa gutana ilaahay ha kaa yeelo dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay ha la dhiirigeliyo dadka waxtarka ah ee soomaaliyeed si caruurahu mustaqbalka ay ugu daydaan aad iyo aad iyo aad waxaan uga baryayaa ilaahay labada mas-uul inuu xilkooda ku asturo inuu inay noqdaan kuwo mar labaad iyo mar saddexaadba ku guulaysta jagooyinka iyo kuwa kasii sarreeya waan salaamaya dhagoodow waayahay aad iyo aad baan ku salaamay boqolka boqol baan ku salaamaya dalaanta la odayaasha golaha aan cagaaran u yeero saddexdina waxaan yeeri doonaa afayaga golaha nineteen sixty oo warsame baan ku ceshin doonaa cagaaran soo dhawow warsame soo dhawow adiguna sarwanka talbadilah waayahay waa inoo imanayaan amba soo yeero oo aan aado xaaji caafe si fiican baa lagu maqlayaa oo cagaaran kusoo dhawow waa saraakiishii hore ee soomaaliya dadkii lasrada u lahaa ciidamada soo dhawaada adeer waa idin salaamayaa golahana allaha barakeeyo iyo maamulkiisa waa arrin aada u fiican maanta marka weebsadayada soomaalidu labadaa nin ay soo sawireen oo ay taariikhdooda ka sheekeeyeen iyo jagooyinkeena wax lagu farxay ahay wax ummadda soomaaliyeed dhiirigelinaya oo yani mugdigii muddada badan ay ku jireen ka saaraya oo tilmaamaya wiilka soomaaliga ah inuu wax kasta noqon karo inuu jaga ka kasagari karo inuu la tartami karo dadkii xataa ay dhulka u dhashay ayay muujinaysaa waxay kaloo muujinaysaa haddii ilmaha lagu dadaalo oo wax la baro inay horumar ay gaarayaan ilmaha soomaaliyeed meel meel sarena ka gaarayaan waxaan aada u jeclay inaan u hambalyeeyo labadan wiil oo ah axmed xuseen jirir oo noqday wasiir wasiir waa jago weyn marka ummadda soomaaliya oo dhan ugu hambalyeeyo iyo cabdiqafaar sheekh aadan cabdullaahi oo aad taqaanaan sheekh aadan cabdullaahi oo idaacaddii raadi muqdisho wacdiga ka jeedin jiray uu dhalay horumarka ay sameeyeen iyo magaca soomaalidu ay boorka ka jabteen ayaan aada ugu farxayaa ummadda soomaaliyadna ku farxaysaa ilmihiina inaad ku dadaashaan inaad wax bartaan meesha iyo meel ka sarreeya gaarayaan iyagana ilaahay ha ku asturo jagooyinka ay qabteen innagana ilaahay hasi korhawsii qaado magaceena iyo karaamadeenna iyo sharafteena waa idin salaamayaa dhammaan aad iyo baa mahadsantahay ba haddana aan u yeelo saraakiishii hore ee soomaaliya sarkaal ka tirsan waa xaaji caare xaaji caare maxaa ugu odhan lahayd
dhagood aada iyo aad baan kuu salaamayaa golaha nineteen sixist oo dhanna waa salaamayaa hawshaan wanaagsan aad noo soo diyaariseen oo noo soo hagaajiseenna ilaahay unbaa idinka tusaay keenaya markaan usoo gudbo hambalyada wasiirka iyo mas-uulka kale ee soomaaliyeed waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa wasiirka axmed xuseen dirir oo xildhibaan hore ahaa haddana wasiir ah waxaan aada iyo aada ugu sii hambalyeynaya isna mas-uulka dhalinyarada ah ee abaalgudka culus ka qaatay dowladda canada marka waxaan leeyahay ummadda reer canada oo soo saartay wasiirkooda iyo oqoonyahanka kasoo dhexbaxayda waa idiin hambaliyeynaynaa inaad doorateen wasiirka oo xildhibaan u doorateen aada iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaadna aragtaan midhihii aad beerteen inaad guranaysaan ummadda soomaaliyeed meel kasta jirtana waxaan leeyahay cadow badan baa soomaaliya leedahay inay adduunka la tartanto oo ku daydaan wiilashaas dhalinyarada ah ee maanta mudan halka inay joogaan aada iyo aad baan isu dhawenaya ummadda soomaaliyeed ee meel walbaa joogta soomaaliya iyo kuwa hadeerto dawladda dhisaayaba waxaanu leenahay waa example aan hore loo arag waa wanaag aan hore loo arag fadlan wiilashaasu meeshay kala soo baxeen iyo karaamada ay maanta ummadda soomaaliya uhaysa waa arkaysaan iyagana waxaanu idiin rajeynaynaa inaad ku dayataan axmed xuseen iyo cabdikafaar oo abaalgud weyn loogu dawladda canada u sheegtay shaqo weynna ku helay isagaan xabad xidin isagaan labus qaadan isagaan qabiil ka shaqayn xaganimadiisa ku meelmaray waxaan leenahay maanta wixii ummadda soomaaliyeed nacayb u qabay oo dad islaama oo soomaaliyeed reerka gaadhay adduunka cadow iyo cadaa- cadaawad badan looga qabo way arkayaan ummadda soomaaliya inay dad fiican tahay dadkay la shaqaynayaanna inay tahay dad lagu kalsoonaan karo waxaan leenahay marka xilkiina allaha idin fududeeyey ilaahay hortiina khayr ha dhigo halganka aad ku jirtaanna ha ka hadhinina ummadda soomaaliyeed ee meel walba dhegaysanaysana dhalinyaradaas halganka ku kashay dee hadal hadal waxba tari maayo waa in la waa in la taageeraa waa in meel kasta oo la joogo soomaaliya isku duubnaataa meelaha caruurta iyo ay ku baaba'ayaan xabsiyada ku jiraanna waa in lala dagaalamaa iyaguna waa inay ku dhiirigeliyaan sida ay gacan ugu geysan karaan inana meel kastoo aynu joogno waa inaynu ku taageeraa yurub iyo americaba xabisyada waa laga buuxaa ummadda soomaaliya waa inaynu hormuud nimankaas u noqdaan aynu ku taageeraa rag iyo dumarba ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay waa guul ummadda soomaaliya dil soo yeeshay dagoodow intaasaan oran lahaa waxaan u Aad iyo aad.
fudeeya aad iyo aad baa umaadsantah wasaa meel adigu aan taala hadal ama maxaa hambaliga kudarsan lahayd
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhagooda waa lay maqlaa somaha walaan si fiican aada iyo aad baa umahadsan tahay qolka waa salaamahayaa maamulka waa salaamahayaa fikraddan odayga qolka ugu weyn aabaheen ah oo kasoo maaxatayna waa salaamahayaa ilaah hadduu kuu roon yahay kolleyba waxaanu iskugu nimaano waxa weeye farxad aan ku farxayno wiilal soomaaliyeed meesha ay gaareen waynan gaarin ummadaha kale qaarkood oo waddankaa yimid marka loo eego soomaalida meesha ay ka bilaabeen farxad weyn bay noo tahay dhammaanteen Een, labada wiilba een, waxa weeye ninna aqoontiisa ayaa meesha keentay ninna waxa weeye isagana aqoontiisa meesha keentay axmed qolkaanu nagu soo booqday laba mar een, waa nin qolka ka tirsan waa member ka tirsan weeye een, waa nin runtii anigu aan ku tilmaamo madaalo mar walbana u taagan qof walboo bini aadam inuu caawiyo axmed marar badan baan khudbadihiisa dhegaystay especially mararkii ugu dambeysay in manson ee fifty six people soomaali wiilal dhalinyaro ay ku dhinteen qeybli wax buu ka qaatay qeybli wax buu ka qaatay ilaa la qoro askar ay ugu horeysay gobolka soomaaliga ahayd axmed baa ka dambeeyey Een, axmed waxaanu leenahay jisa- een, ilaahay ma aragtay ha ku ilaaliyo waxaana ka filaynaa axmed anigu aan u dareemayaa inuu gaaro positionka hadda uu joog- uu joogo position ka sareeya oo ah speaker of the house canada baan u rajeynaya anigu warsame ahaan qolkana ay ugu rajeynayaan meesha hadda u fadhiyo waa kursi weyn waxaanu rabnaa hore inaan usi socono taasana axmed ula rajeynaynaa wiilka kalena waxaan la rajeynaynaa inuu asagana noqdo een, meesha ugu sareysa ee bengiga adduunka inuu taga ka qabto la arko fircooniinta soomaalidu ay leedahay farax bay noo tahay dhammaanteen soomaaliya oo dhan runtii anigu maanta dhan baan faraxsanaa markaan arkay wiilka shalay baan arkay khudbadiisa aan akrinayey een, axmedna saakaan arkay labadaba aad baan ugu farxay marka een, labada wiilna dee waa laba wiil oo la yaqaano weeye midna dee een, wadaadkii baa dhalo la garanayay sheekha ahaa ilaahay jannada furdis ha ka waraabiyo Een, waa waxa weeye waa waayahay wasane aad iyo aad baa umahadsan tahay boqolka boqol waa masaa waa mahadsan tahay qawlan aba meel la taaban maxaa hambaliyo ah hambaliyo golaha nineteen sixty oo weliba ka bixi doonto wabsiino fara badan maxaad la oran lahay degooda horta aad iyo aad baad umahadsantay opportunitiga ay siisay taaliska aniga weliba leedini aad baan kuwaaga mahadcelinayaa niyahow axmed axmed adanoo habeen nin biografkiisa halkan ka akrinayay ayaa wuxuu sheegay isagoo iskoolka ku jira axmed ayaa jornaal iyo I think inuu yidhi jornaal baa wax ka qoray minis futureka canada dadka uu dadka la filayo in ay futureka canada ay yihiin shan qof oo la magacaabay ayuu ahaa horta axmed he was in the school markaas iskuolku dhiganayay anigu axmed sida hadda wax u socdaan markaan eego pictureka qoraalka habeenkaas laynoo sheegana aan eego axmed had dee sanadii hadii la yidhahdo next prime minister oo waa waa waa waa waa axmed in canada waa suurtagalu haddii sharciga uu fasaxayo inkastoo uu- uu uu korean born yahay haddana mooji kanada de inuu ay ay arrintaa ogosha maraykanka kolba lagama ogola koreanba ama wuxuu waa nin bilyan ah waa dadka caqliga maskaxda badan sida aad magaranaysaa diswiskiisu yahay dadkan ay dhulkan ugu nabadnaa aad ayay wax uga faa'iidaystaan dadka caqliga badan kaanisyo aan caadi ahayna waa waa magaranaysa way la kulmaa waayo caqli maskaxdooda ayaa garasisa intay iskuulka ku jiraan baana la ogaadaa marka axmed is a brilliant guy iisoo dhawe adigo maasan wakti kale dhacayaaba maasan iisoo dhawe aad axmed waxaan xusustaa habeenku halkeeda ku yimi kelmadeeda ku yiri kadib dhagooda weliba adiga uu ku weydiiyey wuxuu ku yidhi hay weydiin siyaasadda soomaalida ee wasakda ah weli kelmadda ma laawin kelmadda war ku sifeeyey siyaasadda soomaalida wasaq axmed waa waa waa waa ali waxa weeyaan waa waxaan meel lagu socon oo ku saabsan danaysi ku salaysan iyo qabyaahada Ah, that is what it is. Saasuu u jeedaa. Anadan wax inta ka weyn baan u rajaynayaa. Wax inta ka weyn ayaan u rajaynayaa. Ana I believe inuu gaarayo sur weliba sida qasaa inuu ku gaarayo. Een, Aad iyo aad baan ugu hambalyeeyayaa. Een, waana magaranaysaa aad iyo aad waa wax aanu aad ugu faraxday maantana aad iyo aad midhaa shan jeer waan tweetgareeyey qoraalkiisa. Een, een, saaxiibkeena Axmed halkan waa inoogu iman doonaa haddii lahayd bo marka aad iyo aad hambalyaan leenahay saaxiibkeen cabdimaal cabdi cabdiqafaar sheekh aadan yaa caliimu yaa xakiimu waan xusuustaa magaca markaan xusuusta radio muqdisho iyadoo eight o'clock in the evening ay- ayuu soo geli jiray sheekh aadan sheekh cabdullah kelmadaasuna ka bilaabi jiray yaa caliimu yaa xakiimu dee sheekheedni weynaa baa dhalay hambalyaan leenahay marna waaxid waa u hambalyeynanaa waana ku faraxsannahay sheekhayagii baa wiilkiisi baa tahay awal baa meerku meer buu nagaga yaalay haddana wax weyn aad baanu kugu hambalyeynanaa waayahay eh, waxaad weli nagala socotaan golaan nineteen sixty iyo weliba qaybada ay wada xiriiraan sida buntlandes iyo saabaal iyo labada wasi ee gulisha leeyahay waa dhagood oo idin leh waan u hambalyeynaa haddaan nahay golaha nineteen sixty maamul iyo xubnaba iyo odayaashuba waxaan u hambalyeynaynaa labada dhalinyarada ee soomaalida ah waa wasiirka socdaalka qaxootiga iyo dhalashooyinka weliba dhalashada waaya dekereda waa m p axmed xuseen birs sidoo kale waxaanu hambalyan leenahay saacadda toddobaatan iyo shan sano ka sitay ee laga soo xulay shan iyo tobaatankii qof ee ugu mudo sarreeyey ama ugu mudnaa ee uu ka mid noqday cabdikafaar sheekh aadan sheekh cabdullaahi haddana wabaak weliba shaadi kasii helay mar walba loo fargareeyey noqdayna dadkii awaadka ee shan iyo tobaatankaa sano loo siiyey shan iyo tobaatankii qofkii awaalka jaamacadda ugu sarreysa ay baaxsay hambalyaan leenahay waa golaha nineteen sixty iyo dagood oo idin leh kulan wanaagsan oo golaha nineteen sixty aynu isugu nimaadno labadaynaba waa wasiirka axmed xuseen dirir iyo weliba aqoon-yahan kaleetay cabdikafaar sheekh aadan